bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku astaysan tahay soddonka bisha setembar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa saacadaha soo aadan xariga ka jari doono saldhigga militari ee ugu weyn qaaradda afrika ee leedahay dowladda turkiga kaasi oo labadii sane ee lasoo dhaafay dhismihiisa uu ka soconayay duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan nawaaxiga xeebta jasiiro saldhiggan oo ka mid a saldhigyada loogu talagalay in lagu tababaray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa muddooyinkii dambeba dhismihiisa waxa uu ka socday halkaa iyadoo ugu dambeyn lasoo gabagabeeyey waxaana maalintii shalay muqdisho soo gaaray taliyaha ciidanka xoogga dalka turkiga oo si aada loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho waxaana muddo saacadaha loo xiray waddooyinka caasimadda soomaaliya ka hor intaanu soo gaarin magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda soomaaliya iyo mas-uuliyiin kaloo ka tirsan dowladda gaar ahaan labada aqal ee baarlamaanka iyo xukuumadda ayaa ka qaybgalaya munaasabadda oo haatan si toosa kaga soconaysa dugsiga jaziira halkaasi oo ay gaareen saraakiil kaloo ka tirsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya waddooyinka qaar ee magaalada muqdisho ayaa la dhigay ciidamo aada u fara badan iyadoo loo diidaya marista gaadiidka noocyadeeda kala duwan marka laga reeba gaadiidka ciidamada dowladda iyo mas-uuliyiinta ay wataan waxaana laga dareemayaa magaalada muqdisho adkeynta amniga iyadoona saacadaha soo aadan xarig uu ka jari doono madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo saldhigga militari ugu weyn qaaradda afrika ee dowladda turkiga ay leedahay wixii wararee kusoo kordhana wararkeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodala laga helo ururka al-shabaab ayaa ku hanjabay in weeraro ay la beegsan doonaan ciidamada maraykanka ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya xilli maalintii shalay weerar xoogan oo ay al-shabaab ku qaaday saldhig ciidanka dowladda beriira ay ku lahaayeen la sheegay in lagu xasuuqay ciidamada tiro aada u fara badanna looga dilay ciidamada dowladda soomaaliya al-shabaab ayaa ku hanjabtay in ay weerarayso ciidamada maraykanka ee ku sugan soomaaliya kuwaasoo taageera ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midooda afrika amisom afhayeenka kooxda al-shabaab cali maxamuud raage cali dheere oo fariin cod ah soo duubay ayaa waxa uu kaga hadlayay weerarkii shalay ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka beriire kaasi oo u sheegay in askar aad u fara badan ay ku dileen ciidamadooda cali dheere waxa uu sheegay in maraykanka u mar uun dhadhami doono xasuuqii ay u geysteen ciidamada dowladda mid la mid a oo ka dhacay deegaanka beriire waxa uu sheegay in ciidamada shalay ay ku beegsadeen saldhigga beriire ay ahaayeen kuwii uu tababaray maraykanka ayna u dhigeen cashir lama iloobaana sida hadalka uu dhigay afhayeenka al-shabaab ayaa sheegay in weerarkii shalay lagu qaaday saldhigga ciidanka dowladda beriira ay ku lahaayeen oo aargudasho u ahaa dadkii rayidka ahaa ee lagu xasuuqay deegaankaasi kal hore iyo sidoo kale deegaanka axmed yarow ee ka tirsan duleedka degmada jirib boqolaal ka tirsan ciidanka maraykanka ayaa ku sugan soomaaliya kuwaasi oo tababara tababar iyo talooyinba siiya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ee amisom ee qaabka nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya maraykanka ayaana inta badan ka qayb qaata fulinta howlgallada gaarka ah ee lagu fulinayo ama lagu bartilmaameysanayo saldhigyada al-shabaab ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudugna waxa uu ku eedeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya inay hurinayso khilaafka ka dhex xaluulsan madaxda maamulka galmudug oo uu sheegay in ay qayb ka tahay dowladda dhexe ee soomaaliya sida hadalka uu dhigay xildhibaankan oo warbaahinta kula hadlay muqdisho waxa uu sheegay in looga baahan yahay dowladda soomaaliya inay ka fogaato waxyaabaha iska horkeeni karaa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo ay qayb ka tahay arrinta haatan galmudug ka taagan sida uu sheegay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug waxa uu nagu baaqay mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda soomaaliya oo ay ka mid yihiin madaxweynaha iyo waa madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka inay ka fogaadaan kulug lahaanshaha arrimaha siyaasadeed ee haatan ka dhexaloogsan maamulkaasi waxaan kala rabaa inaan baaq u diro arrinta ka socota xafiiska ra-isul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha waxa ka socda ama waxa ay sameynayaanna waxaan ka warqabno mar labaad waxaan ka codsanayaa inay joojiyaan duminta galmudug ay duminayaan shalay hirshabelle ay dumiyeen maantana galmudug ilaahka lagu dumi lahaa iyaga keenay midda kale farmaajo markii la doortay wuxuu balan qaaday ama ku dhaaftay inuu la dagaalami doono musuq maasuqa inuu lacagtii ummadda soomaaliyeed ee lahayd cashuurtii shacabka ee lahayd inta laga qaado inta bangiga dhex lagala soo baxo oo cadaado lala yimaado oo la dhaho waxaan ku ridaynaa madaxweynaha inta inta meelaha gobolada kale iyo degmooyinka inta lala hadlo markaa lasoo kiraysto oo la dhaho saddex kunaa ku siinaynaa kaalay ee barnaamijkaa loo fuli cadaadihii maa foodaa rabnaa arrintaasna aada baan oga xunnahay mana ogolaan doono damiirkeennana ma qaadan doono in aan arrintaas sii fiirsano
gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa waxa uu kulamo kula qaatay magaalada qaahira madaxweynihii hore ee dowladda ku-meelgaarka eed ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan oo halkaasi ku sugan waxaana labada dhinacay ka wada hadleen xaaladda soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka iyo wafdiga la socdo ayaa waxaa madaxweynihii hore ee dalka cabdiqaasim salaad xasan waxa ay kala kala hadleen xaaladda dalka soomaaliya uu marayo iyo arrimaha siyaasadeed ee dalka kulankan waxaa labada mas-uul ee hore wasiiro ugu soo kala noqdeen dowladihii hore ee maxamed siyaad barre waxayna isku weedaarsadeen fikrado ku aadan sida xaaladda haatan dalka uu maraya looga sii ambaqaadi lahaa maxamed sheekh cismaan jawaari gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa casuumay casuumaad rasmi ah waxa uu ka helay dhigiisa waddanka masar oo inta uu halkaasi joogo kulamo uu kula qaadan doono waxaana ay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka baarlamaanada soomaaliya iyo masar iyo sidoo kale sidii loo miday lahaa labada baarlamaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdishona waxa uu kulan kula qaatay xafiiskiisa saraakiil ka socotay ciidamada midowda afrika ee amisom iyo sidoo kale mas-uuliyiinta midowda afrika u qaabilsan soomaaliya kulankan waxaa goobjoog ka ahaa francisco mondera wakiilka midowda afrika ee soomaaliya iyo saraakiisha ciidanka ugu sarreysa waa amisome waxaana lagaga hadlayay arrimaha amniga caasimadda iyo sidoo kale tacadiyada kala duwan ee ciidamada amisom inta badan ay ka geystaan qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan muqdisho waxaa ugu dambeysay dhacdadii dhowaan isgoyska kilomitr for ka dhacday markaas oo gaari muwaadin soomaaliyeed oo watay ay jireen gawaarida ciidamada amisom taasi oo aan dheg jalaq loo siinin iskana sii tageen ciidamadaasi waxayna ciidamadii waa saraakiishii kulanka ka qayb gashay sheegeen inuu xiran yahay askarigii iyo gaarigii dhibaatada geystay cudurdaarna ay ka bixiyeen waxyaabihii ka dhacay kilomitr for waxayna sheegeen sidoo kale inay haatan wixii ka dambeeya lala xisaabtami doono cid kasta oo ku xadgudubta muwaadin soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho waxa uu sheegay inaan loo dulqaadan doonin sii socoshada dhibaataynta muwaadiniinta ku dhaqan caasimadda waxa uuna tilmaamay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo isku dayda inay ku xadgudubto laba cisho ka hor ay ahayd markii gudoomiyaha gobolka banaadir uu ku qaabilo xafiiskiisa aqalka dowladda hoose qaar ka mid ah muwaadiniintii soomaaliyeed ee gaarigaasi saarnaa lahaana milkiyadda gaariga ay jireen ciidamada amisom waxauna sheegay in magdhow laga bixi doono sidoo kalena laga sugaya amisom in si deg deg ay kaga jawaabto dhibaatooyinka shacabka muqdisho ay ku hayso warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadio wardheer akhyaarta qiimaha ay qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanaya waa naga intaa anigoo maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saara idinlana socodsiinayay intaynu mar kale dib u kulmayno sidaasii nabadgelyo